waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s ccom cau xariijin soomaali dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa si rasmi a ula wareegtay maamulka hawada dalka oo tan iyo burburkii dowladii dhexe ee dalka laga maamulayay magaalada nairobi ee xarunta dalkaasi kenya kadib munaasabad ballaaran oo lagu qabtay gudaha garoonka aadan cabdulle cismaan ee caasimada muqdisho munaasabada daafurka xafiiska hawada ee soomaaliya ayaa waxaa kasoo qaybgalay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo xubno ka tirsan golaha wasiirada xildhibaanada labada gole ee dowladda federaalk saraakiil ciidan iyo mas-uuliyiin kale oo lagu casuumay wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda soomaaliya maxamed salaad omar oo halkaasi ugoreyntii ka hadlay ayaa sheegay in shaqaalaha shirkadda ee kaaw ay kasii shaqayn doonaan hawada islamarkaana loo diyaariyey waxyaabihii ay ku howlgeli lahaayeen wixii xilligan ka dambeeyaan hawada soomaaliya laga maamulayo gudaha dalka waxaa kaloo rabaa inaan halkan ka xaqiijiyo shaqaalihii hay-adda duulista saadaasha hawada inta joogta inta hadda u shaqaysa ay kaawa oo noqon doonta shaqaalaha hay-adda meeshii ay degi lahaayeen iyo wixii ay cuni lahaayeen iyo socodkooda oo idil waa inoo diyaar hadduu ilaahay ka raali noqdo maanta wixii ka bilowdo hawadu halkan waa laga maamuli karaa bishan iyo bisha soo socotay waxaan ku jiraynaa hadduu ilaahay ka raali noqdo innaga iyo nairobi inaan isla shaqayno waxaan rabaa kale inaan xaqiijiyo hawada maamulkeeda ma aha guri laga guuraba guri kale loo guuro procedure ayay u baahanta procedureka ayaan ku jirnaa mar dhow ayaan procedurekaas soo afjaraynaa laakiin maanta hawadu halkaas ayaa laga maamulaya dowladda madaxweynaha dowladda federaalk ah ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo xafiiska hawada soomaaliya laga maamulayo xariga ka jiray ayaa sheegay in arrintani ay ku timid khilaaf la-aanta dowladda soomaaliya iyo wada shaqayn waxaana uu sidoo kale ballan qaaday in dhowaan kontaroolka badda soomaaliya gacanta dowladda lagu soo celin doono islamarkaana aan loo dulqaadan doonin in kheyraadka lagala baxo taasi beddelkeedna qashin lagu daadiyo hawshaan aad arkaysaan maanta waxay ku timid wada shaqayn waxay ku timid khilaaf la'aan oo aan ka ilaalinay dowladda dhexdeeda waxaad og tihiin haddii mar khilaaf yimaado iyo isqabqabsi uu yimaado wax alla wixii horey loo waday ama wax alla wixii hore u socday inay joogsanayaan taas waxay keentay marka waxa la yidhahda continuity in hawshii horey loo waday aan sii xoojinno meesheedii aan ka wadno haddana maanta kulligeen aan markhaati ka nahay maalintan taariikhiga ah oo aan leenahay hawadeenna maanta gacanteennay ku jirtaa annagaana kontaroolna tani waa bilaaw oo ah inaan xoojinno qarannimadeenna inaan xoojinno waxaa noogu xigi doona insha allah oo aan gacan noogu jirin oo xaqiiqaa ah inaan soo ceshanno kontaroolka baddeenna muddo kooban dhexdeeda inaan soo ceshanno oo aysan jiri doonin cid ku soo xadgudubta oo maxaanku idhahdaa khayraadkeenna maalin iyo habeen gurata inaysan jirin inaysan jiri doonin cid istiraahda meeshaan lama joogo ee waxaad ku shubtaan qashinka iyada naftigeeda waxaan rajaynaynaa hadduu eebba yidhaahdo iyadana muddo kooban muddo yar dhexdeeda inaan gacanteennu ku soo celinno oo ninkii ku xadgudba baddayna aan sharciga adduunkaan marsiin doono insha allah hadduu lah yidhaahdo waxaa iyada naftigeeda aan ku howlan nahay inaan iyada naftigeeda aan soo celinno kontaroolka iyo ilaalinta xuduudaheenna bacdamaa aan nahay dowlad qaranah dad qaranah waxa weeye inaan kontaroolno baddeenna inaan kontaroolno hawadeenna iyo inaan kontaroolno xuduudaheenna waa waajibaadka iyo astaamaha lagu yaqaana qaran dadaalka ku aadan in soomaaliya mar kale ay gacanteeda ku soo laabato isticmaalka hawadeeda ayaa soo bilowday sannadii labakuniyafariyotobankii tani xilligaasi waxaa socday kulamo ay yeelanayeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk iyo madaxda hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan duulimaadka iyadoona qorsho uu ahaa in soomaaliya loo soo celiyo maamulkeedii dhinaca hawada oo tan kii laga maamulayey magaalada nairobi xarunta dalka kenya iyadoona ay gacanta ku haysay hay-adda ikaw ee dhinaca duulista u qaabilsan qaramada midoobey dhanka kale maamulka somalilan ayaa si weyn uga soo horjeestay in maamulka hawada soomaaliya gacanta loo geliyo dowladda federaalk ee soomaaliya maareeyaha hay-adda duulista hawada ee somalilan cabdi maxamed rodol oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada hargeyso ayaa waxa uu sheegay inaanay aqbali doonin in hawadooda laga maamulo meel kale maareeye rodol ayaa waxa uu warbaahinta u sheegay in dowladda federaalk ee soomaaliya ay ka baxday heshiiskii wadahadalada somalilan iyo soomaaliya oo dalka turkiga ka qabsoomay kal hore oo arrimaha lagu heshiiyeyna qayb ka ahayd maamulidda hawada siduu yidhi isagoona baaq arrintaasi ku aadan u diray dhinacyada ay qusayso
soomaaliya ay sheegtay inay hawadii somalilan iyo soomaaliya ay la soo wareegta ama la soo wareegi doonto iyadoo oon laga wada tashan lagana heshiin arintaasi sida ku xusun heshiisyadii istanbul one iyo istanbul two ee ay dowladaha soomaaliya iyo somalilan ay kala saxeixdeen ee heshiisyada oo dhinaca soomaaliya ka socon waayey arrintaasi maamulka hawada oo keeni doonta karta khalkhal iyo jaawareer mas-uuliyaddeedana dusha ay ka fuuli doonto ciddii heshiiskaa ka baxday oo ah xukuumadda soomaaliya waxaannu ugu baaqaynaa qurumaha midoobay hay-adda ikeo dowladaha dariska ah iyo cid walba oo danaynaysa nabadgelyada iyo hab u socodka duulimaadyada mandaqadda waxaannu halkan ku caddaynaynaa inaan marnaba somalilan oggolaan doonin in hawadeeda meel kale laga maamulo
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali